kasahanka yagu tigisanuu tegayo idiga simbutaan maanta marinayno katoosan koobi ahaa aan raacnay taariikhod loo tamargashay noqotay halkasahanka yagu tigisanuu tegayo idiga simbutaan maanta marinayno katoosan koobi ahaa aan raacnay taariikhod loo tamargashay noqotay tallaabadan qaadayno ninkii turunturee magan maatida ku dhici doontaa taasina isweydiine tallaabadan qaadayno ninkii turunturee magan maatida ku dhici doontaa taasina isweydiine tuhunsan soomaali baa tamaryaano intaanad dhibu intaransan antara ku siinin warhooy timir labaa ku jirtaa kadib markii laba maalmood ka hor magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka can iska horimaad uu ku dhex maray shacabka dowladda shacabka ku dhaqan magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka can iyo ciidamo ka socda dowladda federaalga etoobiya gaar ahaan ciidamada loo yaqaano qabaleyga ayaa ka hor magaalada buuhoodle intaa kadib waxaa ka ambabaxay ama ka qaxay dad aada u fara badan oo iyagu ku noolaa daafaha iyagu ku noolaa gudaha magaalada buuhoodle dadkaas waxaa daadaasan daafaha iyo magaalada duleedkeeda ka gadaal iyagoo ka cabsi qaba inay ciidamada etoobiya soo gaaray gobolka laba maalmood ka hor ay waxyeelo u geystaan balse arrintaasi ma dhicin waxa ay maanta ilaa shalay wada socday wadahadallo u dhexeeya saraakiisha ciidamada etoobiya ka uga sarreeya oo iyagu gobolka soo gaaray hal maalin ka hor ka gadaal markii iska hormaadkaas uu dhex maray shacabka buuhoodle iyo weliba ciidamo ka socda dowladda federaalka etoobiya gaar ahaan ciidamada qabaleyga oo ay ku dhinteen khasaaraha dagaalkaasi ka dhacay in ka badan saddex iyo toban ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan saddex iyo labaatan qofi wadahadalka rasmiga ay maanta bilowday ayaa galabtay soconayay waxaana soo gabagabadaana caawa fiidkii waxaana la isku afgartay ama saraakiisha etoobiya ee simada gobolka caan iyo waxgaradka buuhoodle uu hogaaminayo garaad cabdilaahi garaasoofe iyo cuqaal aada u fara badan ay la kulmeen saraakiisha etoobiya usheegeen caawa in ay loo baahan yahay wadahadal xabadana la joojiyo waxaana sarkaalka ugu sarreeyay ciidamada etoobiya haatan kusugan buuhoodle u sheegay in shacabka ku dhaqan buuhoodle iyo ciidamada etoobiya ay yihiin dad walaala ah arrintuna u dhacday si khaldan dagaalkuna loona baahan yahay haatan waxay jiraan laga xaliyo isimada iyo etoobiyaanka ayaa caawa hoosta ka xariiqay kaliya in loo baahan yahay in lasoo celiyo hub laga qabsay ciidamada halkaa ku dagaalamay laba maalmood ka hor oo shacabku ay ka furteen oo gaaraya sagaal qori isimada iyo waxgaradkuna caawa ballan qaadeen in beri subaxna ay ku warsi doonaan ciidamada federaalka etoobiya haatan kusugan buuhoodle sarkaalka u sarreeyay buuhoodle etoobiyan kusugan ayaa dhinaciis sheegay in dowladda etoobiya ka go-an tahay dadka reer buuhoodle aanay u geysan wax dhibaato ah dagaalkii dhacayna ay aada iyo aada uga yihiin haatan ay ka bixin doonaan imbolojec iyo xaalla ciidda dagaalkaas ku kacda shacabka dagaalka kula kacdana ay tallaabo degdega ka qaadi doonaan tallaabadan ayaa caawa si weyn lagu soo dhaweeyay guud ahaan gobolka waxaana laga dareemaya caawa buuhoodle inkastoo dadku aynu ku sugnayn sansaan nabadeed waxaana dib u furmay qaar kamid a xarumaha ganacsiga oo iyagu hore loo xidhay waxaana soo noqday khadadka isgaarsiinta qaar kamid a shirkadaha oo iyagu lagu arkayay in dadku ay caawa isticmaalayaan ismida ayaa u sheegay dadka caawa kala hadlay warbaahinta waxay u sheegeen in loo baahan yahay dadku inay kusoo noqdaan guryahooda iyo hoyadooda inkastoo la og yahay dad badan inay ka barakaceen gudaha magaalada buuhoodle oo ay ku sugan yihiin ama daasan yihiin badaafaha magaalada iyo weliba degmooyinka iyo tuulooyinka fogfog etoobiya ayaa sheegtay in caawiyadu ayna wax dagaal kusoo qaadi dooneen deegaanka buuhoodle oo ay hadda ay ku sugan yihiin loona baahan yahay in nabadda laga shaqeeyo iyo weliba xasuunanida dhinaca kale iska horumaad hubeysan ayaa ilaa shalay ka socda deegaanka loo yaqaano balehada iyo welibir oo udhexeeya ciidamada maamulka somaliland iyo weliba ciidamo deegaanka kasoo jeeda waxaana dagaalkaasi ku dhintay inta la ogyahay walaa laba lix ruux waxaana ku dhaamacay halka ay ku laba qof oo kale ay ciidamada somalilan ku dileen deegaanka loo yaqaano balehada ma jiraan warar ma jiraan warar madax banaan oo deegaankaasi laga helay waxaana goodan khadka isgaadsiinta shirkada telesom kagadaa markii isgaadsiinta telesom laga jaray magaalada hargeysa inkastoo wararkii u dambeeyay caawi heshay shabakada wararka ciyaar dhooskam ay sheegayaan in ciidamada somalilan haatan ay ku sugan yihiin degmada werward halka ay ciidamada ssn ay ku sugan yihiin meel werward u jirta hal kilomitr wax ka yar waxaa la filan karaa in deegaankaasi ku qarxaan dagaallo ay markana dhex mara ciidamada somalilan iyo ciidamada s c oo iyagu halkaas ku sugan waxaana ciidamada s taageeraya shacab aada u fara badan oo kasoo gurmay degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada degmada werward oo iyagu halkaasi ku sugan isku soo duuduub oo arrimahan xisida ka taagan deegaanka ayaa caawa laga dareemaya guud ahaan buuhoodla nabad inkastoo werward laga dareemayo caawa saasaan colaadeed calal dhegjar shirkada wararka ayaa dhodkan buuhoodle
inkastoo hunsan soomaali baa tamar yaaro intaanad dhibu intaransan anta la ku siine warhooy timir lasaa ku jirta adnaye adduunyadana taageersan dalownay ku tasoobayaan kelinay dalownay ku tasoobayaan kelinay taariikh hor loo tamar gashay noqotay adnaye adduunyadana taageersan xaqayaga aan taalmin taan adnay dalownay ku tasoobayaan kelinay taariikh hor loo tamargashay noqotay tallaabadan qaadayno ilkii turunturee magan maatida ku dhici doontaa haatina isweydiine tallaabadan qaadayno ilkii turunturee magan maatida ku dhici doontaa haatina isweydiine kastuhinsan soomaali baa tamar yaaro intaanad dhibu intaransan anta la ku siine warhooy timir lafaa ku jirta kastuhinsan soomaali baa tamar yaaro intaanad dhibu intaransan anta la ku siine warhooy timir lafaa ku jirta quruxsan duurtaan u wada guuray iraya guumaysta aan taran weynay kaleen tilmaanee ka taahaya taariikh hor loo tamar gashay noqotay ma quruxsan duurtaan u wada guuray iraya guumaysta aan taran weynay kaleen tilmaanee ka taahaya taariikh hor loo tamar gashay noqotay ninkii aan taxgeli nabada agoogaha markaan qabano inaanaanu juri doonin taasina ogeysiine ninkii aan taxgeli nabada agoogaha markaan qabano inaanaanu juri doonin taasina ogeysiine umaali baa tamar yaaro intaanad dhibu intaransan anta la ku siine warhooy timir lasbaa ku jirtaan umaali baa tamar yaaro intaanad dhibu intaransan anta la ku siine warhooy timir lasbaa ku jirta